بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين درسgeenu wuxuu ka bilaabanayaa bilowga suuratu lcankabuut suuratu lcankabuut makiyatun wa aayaatuhaa tiscun wa situuna aaya suuraddaani waa maki waa suuradda labaatan iyo sagaalaad xagga suwarka markii kor laga soo tiriyo aayaadkeedu waa lixdan iyo sagaal aayadood mar haddii ay maki tahay sidii suwarkii horeo makiga ahaa bay kala mid tahay ka hadlidda waxdaaniyada iyo risaalada bacfiga iyo jazaha iimaanka suuraddu waxay ku bilaabanaysaa aliflaamim axasaba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamanaa wahum laa yuftanuun waxay ka hadlaysaa suuraddu qeyb dadka ka mid ah oo u malaynaya iimaanku inuu yahay kelimad keliyaoo qalb afka laga yidhaahdo iimaanku inuu yahay kelimad carabka laga dhahayo bes hadhow markii dhibaato iyo mixnad iyo shida ku dhacdana way isbedelayaan way ridoobayaan islaamnimadiiba ka noqonayaan wmin annaasi man yaquulu aamana billahi faidaa uudiya fi llahi jacala fitnat annaasi ka cadaabillahi baa looga hadlaya suuraddu waxay ka hadli doontaa ambiyada dhibaatooyinkii la soo mariyey waxay ka bilaabi doontaa nebiyullaahi nuux nebiyullaahi ibraahim nebiyullaahi luud nebiyullaahi shucayb calayhim asalaatu wasalaam waxay ka hadli doontaa ummadihii kibray qeyb ka mida sidii reer caad iyo hamuud iyo qaaruun iyo haamaan iyo kuwo kale duruus muhima ayaa markaa laga qaadanayaa ambiyadaas qisooyinka laga soo macnaha ay soo mareen ee laynoo ka soo raray sida nebiyullaahi nuux calayhi salaam sagaal boqol iyo konton sano ou dadka ugu yeerayey iimaanka dad yar baana rumeeyey wamaa aamana macahu ilaa qaliil suuraddu suuraddaa wey suuratu lcankabuut baa la yidhaahdaa cankabuutku waa caarada caaradaasaa tusaale laga yeela asnaamtii baa looga dhigay iyo ilaahyada beenbeenta ay sheeganayaan mathalu ladiina اtakhaduu min duuni اllahi wliyaaa kamahali lcankabuuti اtakhadat beyta bismi illaahi اraxmaan اraxiim aliflaamim allahu aclamu bimuraadihi bidalik axasiba annaas xuruuftaas macnaha ilaahay baa cilmigooda loo celiyaa ilaahay baa og axasiba annaasu waxaynu soo qaadannay marar badan mar haddii xuruuftaas oo kale la sheego in qur-aanka iyo kitaabka kariimkaah iyo qur-aanka munasalkaah laga hadlo oo ay ku xigaan laakiin marar waxaa dhacaysa inaan lagu xijinin sida hadda halkan oo kale oo aayadda aayaadka dambe hadda qur-aankii looga hadli maayo axasibannaasu dadku ma waxay u maleeyeen an yutrakuu in laga tegayo an yaquuluu lian yaquuluu an yaquuluu bian yaquuluu inay yidhaahdeen aamanaa waa rumaynay afka inay saa ka dheheen insaa looga tegaya mayay u maleeyeen walxaal hum iyaga laa yuftanuuna aan la fitnaynin aan la itixaaminin carabka keliya ay ka yidhaahdeen aamanaa in looga tegayo mayay u maleeyeen waxay ka dhigan tahay laa laysa kama dannu say u maleeyeen ma aha arrinku waa la imtixaamayaa qofka iimaanka ka run sheegaya iyo midka munaafaqa baa la kala saaraya aayaddu waxay ku soo degtay baa la yidhi qolo mu'miniinoo maka joogay oo la daciifsanayey oo saxaabadii camaar binu yaasir iyo rag kalaba leh baa jiray gaalaa dhibi jidhay reer quraysheeda way cadaabi jireen islaamnimaday qaateen bay ku cadaabi jireen ku dhibi jireen darteed laabahoodiibaa ciriiryamay markaasaa aayaddanaa wehel looga dhigay waa lagu wacdiyey awalba waxaa u malaynaysaan aamanna intay iska dhahdaan in la iska kindaynayo iyadoo aan la idimtixaamin waxaan idinku socdaay waa imtixaan weeyaan waa la ydin jirabayaa sabir iyo dulqaad yeesha iimaankana ku dheganaada walaqad xaqiiqee fatannaa waanu fitnaynay alladiina kuwii min qablihim kuwaan hortooda ahaaday fitnooyin iyo imtixaanaad baa la mariyey kuwan kuwii ka horreeyey mixan iyo masaa'ib baa la mariyey oo arrinku marka waxay ka dhigan tahay waa sunna qadiima soo jiri jidhay oo in la itixaamo ummadihii horeba saasoo kale baa dad ka mida loo soo mariyey fala yaclamanna allaahu ilaahay muujiyeen oo muujiyeen bimacnaa ogaadeen waxaa weeyaan ilaahay sooceen oo sooceen ogaadeen oo ogaadeen ilaahay waa ogyahay cilma duhuur in la muujiyo macnaha alladiina kuwa sadaquu runta sheegay iimaankooda ka run sheegay walayaclamanna ilaahay ogaadeen ogaadeenoo muujiyeen wey oo ka sooceen kuwa kale alkaadibiina kuwa beenaalayaasha oo iimaanka ay sheeganayaan ka been sheegay alladiina sadaquu baa laga cabira ficilkaa bal u fiiri sadaquu baa layidhi kuwii kaadimiinta ahaana isim faacil baa laga cabira walayaclamanna alkaadibiin alkaadibiin baa layidhi lianna waa wasfi iyo tilmaan mustamir ah oo joogto ah kidbiga iyo beentaas waa arrin ku rusuuqday dhexdooda oo dhex gashay amaa saadiqiinta intaas iimaan iyo wanaag baa u cusboonaanaya oo u ziyaadaya walayaclamanna alkaadibiin am xasiba aladiina kuwii ma waxay u maleeyeen yacmaluuna camal falaya asayi'aati xumaha iyo sayi'aadka mujrimiinta ee macaasida iyo muubiqaadka la imaanaya an yasbiquunaa inay naga sabqayaan inay naga dhaqayaan waa maxay inay naga fakanayaan wey inayna cajsi gelinayaan oo cadaabka iyaga ka fakan karaan mayay u maleeyeen wax allaale waxa xumaha samaynaya inay hadhowta ilaahay ka fakanayaan oo ilaahay ka sabqayaan oo ilaahay cajsi gelinayaan oo lasoo qaban waayi doono mayay u malaynayaan qof baa dembi gelaya macaasibuu samaynaya waa la waayaya waxbuu xaday waxbuu dilay waxbuu kharibay binu aadamku maanta iska qariyay waa arrin markasta iska jidha soo maaha ma waxay u malaynayaan kuwa xumaha samaynaya am xasiba aladiina kuwii ma waxay u malaynayaan yacmaluuna camalfalaya camalfalah asayi'aati sayi'aadka an yasbiquunaa inay annaga naga dhaqayaan oo naga sabqayaan inay cadaabkayga ka fakan karayaan ma saas u malaynaya hadduu maanta qarsoomo oo wixii uu kharibay iyo dembigu galay iyo wuxuu dilay la waayo ilaahay baa og adduunku waa dhammaanaya an yasbiquunaa saam iyo u malaynaya saaa waxaa xumaaday maabaa xumaaday yaxkumuuna ay xukmayaanoo xukumahayaan bisa maa yadunnuuna wey waxaa baas yeeshay waxa ay u malaynayaan malahoodaa baas yeeshay waa canaan horaa laga guurayoo canaan kalea loo guuro middii hore axasibanaasu dadkoo dhan baa malahooda iyagaa canaan baa la sii ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala man qofkii kaana ahaada yarjuu mid rajaynahaya oo hiddi diilanaya liqoo'a allaahi ilaahay la kulankiisa qofkii sidaas rajaynaya ilaahay la kulankiisa ka yaabay og adduunka inaan cayaar loo keenin dheeldheel inaan looga tegayn bal u fiirsada aayaddan man qofkii kaana ahaada yarjuu mid rajaynahaya hididiilanaya ka baqaya liqaa allaahi ilaahay la kulankiis oo waxayt wuxuu og yahay aakhira inay jidho markaasu u camal fala qofka noocaas fa ina ajal allaahi laatin fa baa lagu daraa jawaabkaasoo kale ama fal yasbir ha sabra fi dunyaa adduunyada daacada iyo cibaadada iyo khayraadka uu ku jiro ha ku sabro ilaa ilaahay kala kulmayo maxaa yeelay fa ina ajala allaahi ilaahay ajalkiisu iyo la kulankiisu laaat la-aatin mid imaanaya wey la kulanka ilaahay waa imaanaya wax kastoo imaanayana qariib wey kullu maa huwa aati wax kastoo imaanaya fa huwa qariib waa iska dhow yihi maantadina dhaaftay iyo boqol sano haddiiba harday adduunka hadha soo socoto taa soo socotaa dhow leanna wixii ku dhaafay ma soo noqonayaan dib loo gaari maayo wa huwa ilaahayna asamiicu alla maqal badan weeye alcaliim alla ogaal badan weeye addoommada aqwaashooda waxay ku tiraabayaan ilaahay mid ogo alcaliim markaa hadlaysa assamiic weeye ilaahay waa ku maqlayaa addoommadaas oo dhan haddaa xasgashid iyo haddaa hoos soo hadashid iyo haddaa cid gaara u sheegtid ilaahay addoommada aqwaashooda mid maqlayo alcaliim weeyo axwaashooda midda daahirka ah iyo midda baatinka ah ee qarsoon ilahay waa midku ogaal badan wey waman jaahada qofkii jihaada jihaadkaa waa maxay naftiisibow mujaahada la gala sabir daacada ay ku sabidha xumaha ay ka sabidha qofkii juhdiga iyo jihaadkaa gala fa inamaa yujaahidu kaasi waa jihaadan linafsihi naftiisa naftiisao wax tara wey manfacada ka soo xasilaysa juhdiga uu bixiyey waa linafsi naftiisaa iskaleh wixii khayr iyo daaca uu la yimaado manfacada ka soo xasilaysa isaga abaalmarinteeda leh ilaahu intaasoo daacaan kuu sameeyey intaasoo salaadiyo intaasoo soon ilahay waxba u siyaadin mayse wixii aad samayso khayraad iyo daacaad iyo cibaadaad ah iyo sadaqaad qofku keli nafsi wey naftiisaa iskale ina allaha ilaahayna laganiyun mid hodankaa wey oo ka deeqto can ilcaalamiin koonka oo dhan wey kuwa adeeca ilaahay daacada ay adeecayaan ilaahay waxba u kordhin mayso kuwa caasiya oo amardiidada sameeyana macsiyada ay la yimaadeen ilaahay waxba ka qaadi mayso sida adduunkan u shaqaynayoo kale maaha kuwa madaxda ah haddii la adeeco waxbaa u kordha haddii laga hor yimaado oo la mucaarado oo amarkooda la qaadan waayana way dhibaysaayo waxbaa u kala furan waayo waxbaa u kala socon waaya saas maaha ilaahay haddii ilaahay daacin la noqdo dadkay wax u taraysaaye ilahay wax u siyaadi mayso hadday amarka diidaanna iyagaa isku cayaaray oo naftooda halaagay ilahay waxba kama qaadi kara waxba ma yeeli karaan waaladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wacamiluu camal falay asaalixaati acmaasha wan wanaagsan saalixaad baa laiska yidhaahdaa wax allaale wixii camal suuban jira waa saalixaad waxa weeyaan waa kuwa jamciyey bayna aliimaani waalcamali asaalix iimaan iyo camal saalixa ayay la yimaadeen kuwa noocaas waa iimaan iyo camal saalixa waa laba shay oo qaali ah allah nagu arsaaqo kuwa noocaasa ilaahay wuxuu yidhi lanukafiranna asturneen oo asturneen canhum xaggood sayi-aatihim xumayaalkooda anu ka asturaynna lanukafiranna waxa weeye tirtirneen waanu ka mayraynaa waa ka tirtiraynaa sayi-aadkii baanu ka tirtiraynaa lanamxuwanna maxwi waa ka dhaqaynaa loox la dhaqayoo kale waa ka tirtiraynaa sayi-aadkii ay horay ula yimaadeen maxaa looga tirtira iimaanka iyo camalka saalixa ay la yimaadeen awga walanajziyannahum jazaynayn oo jazaynayn axsana aladii kii kii ugu wanaag badnaa kaanuu ay ahaan jireen yacmaluuna kuwa camal fala acmaashooda kii u wanaag badnaa acmaashooda saalixada ah baa lagu abaalmarinaya daacadii weeyaan waxay la yimaadeen daacaadkiibaa fiicnaa daacaadkaasaa lagu jazaynaya qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wawasaynaa waxaanu amarnay wasaynaa dardaarankan bimacnaa amarnaa wey alinsaana insaan waa insaan oo dhan waxaanu amar biwaalidayhi labadiisi waalid waxaanu amarnay xusnaa wanaag iyo ixsaan saasaanu amar inuu insaanka waxaan amarnay biwaalidayhi inuu u ixsaan sameeyo biwaalidayhi xusnaa wanaag samayn iyo ixsaan samayn gaayat alixsaan yoolka u dambeeya samafalid lanna labada waalid qofkan jiridiisa iyo joogidiisa koonkan uu ku soo biiray iyagaa sababu ah waxay ku leeyihiin ixsaan iyo fadli waalidka aabbahay waa biilay waa arsaaqay waalidada hooyadaay waa u turaysay waa u raxmadaysay waa xanaanaynaysay sheekh axmed asaawi wuxuu yidhi ilaahay awlaadda wuxuu amray labada waalid inay u baarinimo sameeyaan duuna alcagsi tan kale lama amrinoo waalidku ilmaha ha u baarinimo sameeyo haba timaadee sidaan looma tacbiirinin la-anna awlaadda iyaga in badan waxaa lagu dabeeceeyey kakagnaan inay kakan yihiin qalbi adayg inaysan waalidka adeecin kaasa waxay leeyahay war iska daaye waalidka adeeca sidaas qalbigiina ku jidha si aan hayn baa laydinka rabaayo wanaag iyo ixsaan ah aabbayaasha iyo hooyooyinka iyo iyagu raxmaddii iyo turiddii iyo barbaarintii bay iskaga dabeecaysan yihiin qofkaa xataa ku xumaadayoo ilmahooda ah waa iskaga raxmadayaan oo waa iskaga samafalayaanoo waxbay siinayaanoo waa waa waa u turayaan wawsayna alisaana biwaalidayhi xusnaa wain jaahadaaka labadii waalid hadday dadaalaan hadday kugula dadaalaan jaahadaa labadii waalid hadday kugula dadaalaan ka adiga litushrikaynaa shariyeeshid bii aniga oo allah bay ka dhiganta maa shay laysa laka adiga usan kuugu ahanin bihi shaygaas cilmu wax ogaala inaa igu sharigeeshi hadday dadaal ku bixiyaan juhdi iyo awood inaad gaalowdid oo alle u sharigeeshay falaa tudichumaa labadoodii ha adeecin haka yeelin ha ka yeelin maxaa yeelay laa daacata limakhluuqin fii macsiyati illaahi fii macsiyati alkhaaliq makhluuq ilaahay abuuray laguma adeeco allaha khaaliqah wax lagu caasinayo amar weeye dil amar weeye samee amar weeye waxaa kharbi wax ilaahay usan raalli ka ahayn cidna kale amarkeeda kuma qaadan kadib oo waxaan socdoo dhan oo lays amrayo oo kharbudaad iyo balaayo maaragtay meelo lagu saarayo laleeyahay waxaa sameeye oo awaamir inta dad bixiyaan ay amar bixinayaan laga yeeli maayo haddii mar ilaahay wax looga fogaanaya ay tahay ma shaqaynayso marka hebel baa ay amray waxa weeye boqor baa ay amray nin madaxa ay amray mid taliyaaba ay amray mid aan xurmaynaya amray wax haddii ilaahay lagu caasinayo amarkaasi ma shaqaynayo ma la adeecayo falaa tudicuma wanaaggaa madaxda lagu adeecaya iyo khayrka iyo daacada iyo horumarka iyo ixsaanka ilaya aniga xaggaygabuu marjicukum idinkoo dhan noqodkiinu ahaaday fa unabbiukum waxaana idinka warramayaa bimaa kii kuntum ahaan jirheen tacmaluuna kuwa camal fala dhammaantiin mu'minkiinna iyo kaafirkiinna kiina baarigaa iyo kiina faajirkaa dhammaan ilaya un laa ilaa hayri aniga un xaggayga ayaa laydin soo celinaya oo laydiin soo naqaya mid kastaba wuxuu sameeyaan ku jazaynaya markaas waa yabahu wanaagsan qofkii labada waalid u baarinimo sameeyey yabahu wanaagsan boogta oo hanuunka raacay goodi bay u tahay iyo hanjabaad qofkii labada waalid ku caaqoobay oo waddada halaagga raacay ilaa aayadda waalid baa laga hadlayay sidaasaa anigu idin amra haddaba ogaada dhammaantiinna anaa ii imaan doontaa kii waalidka caaq ku ahaa iyo kii baarin u ahaa anigaa i hor imaan doontaa waxaa samayseen baana markaas idinka warrami doonaa aayaddu waxay ku soo degtay baa layihi saxaabiga la yidhaahda sacd bin abi waqaas radia allaahu canhu waa raggii jannada loogu bishaareeyey awalu man ramaa saama fii sabiillah qofkii ugu horeeyo leeb ama gamuun fii sabiilillaahi ku gana weeyaan nebigu yidhi aniga abtigay wakaasi bal qof hay tusa abtigiis nin cajiiba weeye ninkaani jannadaa loogu bishaareeyey walaalkiis la dhashayna dagaalkii uxud maalinta u dhacayey cudbat ibnu abi waqaas waa ninkii nebiga dhaawacay oo daqrada ku dhuftay waa wada dhalana waxba tari mayso nina isagoo nool baa jannada loogu bishaareeyey nina nebi maxamed buu dhaawacay u geystay calayhi salaatu wasalaam u fiirsada siiradaa ku arki doontaan ku gaaraynaa insha allah wuxuu yidhi waxaan ahaa nin baari ah hooyadiis baari u ah waa islaamay markaan islaamay bay hooyo waxay tidhi waar maxau yahay sacadow waar diinkaana soo darisiisay oo awal aanan kugu aqoonin oo a gadaal ka keentay muxuu yihi dhaari waxay tihi ama diinkan aa keentay baa ka tegaysaa ama laa aakulu walaa ashrabu xataa amuut afka ma saarayo intifaac iyo sharaab midna ilaa aan ka dhinto saasay ku dhaaratay haddaad saas u dhintana haddee waxaa lagu dhihi doonaa ninkii hooyadiis dilay oo gaajada u dilay waxaan ku idhi buu yidhi hooyay ha samayn anigu diinkaygaan ka tegi maayo shay aan weligay uga tegayaa ma jiro maalin iyo hameen bay negeyd hooyadiis iyadoo afkaan wax saarayn qof haddaan afka wax saarayn gaajo iyo dhibaato iyo tabaryari baa soo wajahaysa misna maalin iyo hameen kale bay negeyd afka aysan wax saarin intaa waxay leedahay ninkaan ma rabtaa inaan wax cuno ka noqo meeshaa raacday ka noqo ka bax diinkan adiinu islaamka goortaan arrintaa arkay baa waxaan dhiribayo waad og tahay wallaahi hooy boqol naf haddaad leedahay oo ay nafnaf kaaga baxayso mid baa baxday koow mid labaad baa baxday labo naf saddexaad baa baxday saddex tii kuwad ilaa tii sagaashan iyo sagaashanaad baa baxday tii boqolaad hadday saa iskaga dababaxayaan inaanan weligay diinkayga islaamka ka tegayn aanan gaaloobay haddaa rabtid cunadaa cun haddaa rabtid faraha ka qad markay aragtay inaanan soo loodsamayno diinu islaamka ka baxaynin bay cunada iska cunto aayaddaana ilaahay soo deji wasayna alinsaana biwaaliday xusn samafalkii waa sax hadday wain jaahadaak hadday dadaal kugu bixiyaan kugula dadaalaan inaa ii shari yeeshoo diinta ka baxdo gaal noqoto falaa tudichumaa ma dhisa laka bixin falaa tudichumaa hakaa yeeli hakaa adeec weeyaan taasna halkaas ayay kusoo degtay baa layidhi waa arrin cajiiba waxaa dhacday markii naftu laga yaabo inay ka dhacdo baa laan inta la soo qaatay qori labada qowlalba isku qabsatay moogta in afka la kala dhex gasho wax lagu qulaamiyo oo labada daan la kala fujiyo xoog iyo qas heerkaasi isla gaaray oo cunnada halkaa looga qulaamiyo qulaamin baa la yidhahda halkaasaa la gaaray allahu akbar qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waaladiina kuwa aamanuu rumeeyo wacamiluu camal falay asaalixaati acmaasha wan wanaagsan lanudkhilannahum gelineen oo gelineen fi saalixiin fii zumrati saalixiin kuwa suusuuban jameecadooda ayaanu gelinaynaa jannada qoladaasi ku biiraya bal dadkaa u fiiri cajaa'ibtood asaalixiin salaaxa kuwa meesha fo ka gaaray wey mar haddii la sheegay muminiinta wixii loo diyaariyey waxaa la sheegayaa kuwa munaafiqiinta baa la tilmaamaya wa min annaasi dadkiibay ka mid ahaadeen man duul yaquulu ku qowlaya aamannaa waxaan rumaynay billaahi ilaahay dadka waxaa ku jira koo dhahaya annagu muslim baana aamanaa billaah ilaahay waan rumayn saasay dhahayaan carabkay ka dhahayaan aamanaa billaah faidaa uudiya markii la dhibo fillaahi ilaahi dartiis midkood markii la dhibo bisababi iimaanihi iimaankaas afka uu ka sheegay darteed markii la dhibo jacala wuxuu ka yeelayaa fitnata annaasi dadka fitantooda iyo dhibidda ay dhibeen ka cadaabi illaahi ilaahay cadaabkiisa oo kale u ka yeelahayaa cadaabka ilaahay oo kale buu ka soo qaadayaa dhibidda dadku ay dhibeen oo maxay ti cadaabka ilaahay baqdin laga baqayo awgeed baa waxaa laga fogaadaa kufriga iyo gaalnimada oo qofkaani gaalnimada wuxuu uga tego u nacay cadaabka ilaahay dambuu ka baqaya sida kaas oo kale buu kana markii dadkaani dhibaan oo iimaankiisa ku dhibaan taasoo kaleu ka soo qaadayaayo say dadku dhibka uga daayaan buu iimaankii ka tegayaa balu fiirso si dadkaani dhibta uga daayaan buu iimaankii ka tegayaa jacala fitnata annaas wuxuu ka yeelayaa ka cadaabillaahi oo kale heerkaas dadka qayb noocaasaa jira wax yar hadday soo gaaraan waxay leeyahay nagaba daaye waxa la ii dhibayo soo diinta iyo islaamka iyo waxaas maaha amba iska wuu iska daynayaa cadaabkaa ilaahay mu'miniinta muxuu ka hortaagan yahay baqdin laga baqayo inay gaalnimo iyo kufri galaan ilahay bay ka baqayaan munaafiqiintuna dhibta la dhibayo waxay ka dhigeen arrin ka hortaagan iimaanka haddaan rumayno dadka anaana dhibaya dhib baana soo gaaraysa intii dhibina soo gaari lahayd marka iimaankay iska daynaya kuwana int kuwana intii cadaabka ilaahay daran oo aakhiro soo gaari lahaa gaalnimaday ka fogaanaya aayadda aad baa macnaheed u xeeldheeri kuwaasaa dadka ka mid a ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala jacala fitnata annaasi ka cadaab illaah faidaa uudiya fi llaahi jacala fitnata annaasi ka cadaabi illaahi saasuu ka yeelaya waa dadkii qayb ka mida weeyaan walain jaaa hadduu yimaado nasrun nasri hadduu yimaado min rabbika rabbi xaggiisna oo ka yimaado nasrigaasoo min rabbi ka ah hiil iyo gargaar iyo nasri xag rabbi haddii uu ka yimaado layaquulunna yihaahdeen oy yidhaahdeen innahnaw kunnaa waxaan ahayn macakum miciin hadday muslimiintu nasri iyo guul helaan haniimo iyo fadxi meela furtaan kuwaas waxay dhahayaan waryahay hanagu idinkaan miciinna ahayn idinkaan idinla jir cadowga lamaana jirin xoolaha wax naga siiye saasay dhahayaan xoola doon weeyaan ilaahay wuxuu yidhi awalaysa allaahu ilaahay muyuusan ahaanin waa yahay biaclama mid ku ogaal badan bimaa shayga fii suduuri alcaalamiin caalamiinta laabahooda waxa ku sugan ilaahay mid ku ogaal badan mayuusan ahayn ilaahay waa yahay awalaysa allaahu biaclama bimaa fii suduuri alcaalamiin ilaahay mid ku ogaal badan uusan shar iyo khayr wixii laabaha ku jira dadka qalbigooda iimaanka kuwa ku jiro iyo nifaaqa kuwa ku jiro kulligood ilaahay waa ogyahay subxaana wa tacaala wala yaclamanna allahu ilaahay ogaadeen macnaha waxa ilaahay waa ogyahay og ummaddaa loo sii daahirinaya daahirin baa layidhi layudhiranna allahu licibaadi ilaahay addoommadiisa u muujiyeen oo shaaca uga qaadeen aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo mu'miniinta ah walayaclamanna ogaadeenoo ogaadeen oo muujiyeen almunaafiqiina kuwa munaafiqiinta ah labada qolo waa la kala soocaya waa la kala maraya kala marid baa la yihahda munaafaqana waa la fadeexadaynaya qofkan kaloo muminkaana waa la sharfaya sidaa weeyaan marka ilaahay wax kasta caalim buu ku yahay bimaa kaana wamaa yakuunu wamaa huwa kaa'inu wixii hore waxa dambe waxa taagan kullu ilaahay waaweyn waxba kama qarsoono ee waa muujin weeyaan hadda ilaahay keliyaa oge ummaddaaba la la tusayaa weeye sidaasaa loo bayaaninaya darsigeennu intaasuu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu biاsawaab